Magaalada Garowe ayaa lagu soo bandhigay buug la magac baxay Hagaha Shaybaarka oo ay qortay Ruwaydo Maxamed Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Garowe kaasoo ku qoran afkeena hooyo ee af Soomaaliga. Bandhigga buuggan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka magaalada Garowe, bahda qorayaasha, waalidiin, macalimiin iyo marti sharaf kala duwan. Ruwaydo Maxamed Axmed qoraaga buugga Hagaha Shaybaarka ee lagu soo bandhigay magaalada Garowe ayaa ka warantay buuggan iyadoo sheegtay in haweenku yihiin laf-dhabarta bulshada ayna qabtaan shaqooyin ay ragga qaban karin.
gabdhaha ininkana waxayna leeyahay gabdhow awood baa leedihiin aysan raggu lahayn inta aynu qabanno raggu dunahaantii ma qaban karaan xirfadleyda caafimaadka baratay cilmiga shaybaarka caafimaadka dhiganahan aan ugu magac daray hagaha shaybaarka waxaan ka qoray cilmiga shaybaarka caafimaadka oo run ahaantii aynu ognahay shaybaarku doorka uu ku leeyahay bulshada uu yahay udubdhaxaadka caafimaadkaba haddii uusan shaybaar jirinna uusan cudurna la heleen daawo ku habboonna aan la heleen dhiganahan waxaan kusoo koobay cilmiga shaybaarka intiisa ugu muhiimsan weliba ugu istaandharsan ee ma garanaysaa laguna shaqeeyo lana barto waxaa kaloo farxad gooniya ii ah oo bishaarana ah inuu ku qoran yahay dhiganuu afkeena hooyo af soomaaliga qof kastaana ma garanaysa ayay uu ka faa'iidaysan doono uu ka faa'iidaysan karo qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda bandhigga buugga hagaha shaybaarka ayaa sheegay in buuggani uu muhiim u yahay bahda caafimaadka iyagoo bogaadiyo qoraaga buuggan
buugga ruweyda maxamed axmed saylo oo ah qof da-yar hooyana ah runtii gabdhaha dadku way celiyaaniino waxbarashadaa laga reebaayo wax badan baa lagu suubiyaa laakiin haddeer waxaanu aragnay miro dhalkoodiiyo wax walba in loo fasaxo waa rajeynaynaa insha allah haddii ilaahay idmo waxaan isdhihi karnaa waxyaabaha ugu muhiimka ah weliba caafimaadka baysiga ayuu u yahay sida hadda ustaadku sheegay waxyaabo badan buu ka hadlay sababto asaga muddo badanna uu ku jiro wuu ka shaqaynaya meesha u horeysa oo waxa weyaan marka qofka caafimaadka laga baaraya inuu xanuunsanya in kale waa iyada taas waa la wada hubaa laakiin midda keliya anagu aan ku liidano waa waxay tahay ustaadka iga horeeya hadda suu sheegay in eticsku maqan yahay horta shaybaarku aad buu muhiim ugu yahay bulshada waxaa haddeer hindiya u jira dhakhtar aabahay qaasim maxamed cabdi maalintii garowe laga qaadayey waxaa nalo ku sheegay isbitaal ka mida isbitaallada waaweyn oo magaalada garowe oo ilaa markii dambe laba isbitaal oo ilaa mid gaalkacaya ku yaalla uu ku jiro buuggan ayaa waxaa ku jira faa'iidooyin kala duwan oo ku saabsan barashada iyo aqoonta shaybaarka kaasoo anfici doona ardayda wax ka barata magaalada garowe gaar ahaan ardayda barata shaybaarka